markana magaalada harare kooxda kubadda cagta ee soomaaliya ayaa goor dhoweyd gaartay magaalada harare ee dalka zimbabwe halkaas oo maalinta talaadada ah ay kula ciyaari doonaan xulka zimbabwe oo ay ka soo badiyeen is-araggii hore ee isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacay dalka jabuuti waxaana koobka waxayna u tartamayaan ama isreebreebkani uu yahay koobka adduunka ee sanadka laba kun labaatan iyo labada haddaba guddoomiyaha wafdiga xulka qaranka soomaaliya cabdisamed sheekh maxamed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey goorta ay gaareen magaalada haraare
horta magaaladan la yidhaahdo haraare zimbabwe haddaanu soo galnay laakiin safarkan wuxuu ahaa safar aanu ku jirnay qiyaastii laba wiig oo aan ka soo bilownay waddanka aynu walaalaha nahay jabuuti oo annaga hoygeega ah ciyaartii horaa marka xagga nooga dhacday oo aanu ku ciyaarnay kula ciyaarnay zimbabwe marka waxaanu soo safarnay shalay xalay waxaan u hoyanay adis saakan kasoo kalahnay marka wuxuu ahaa runtii safar dheer oo daal badan ayuu ahaa hadda alxamdulilah si nabadaanu ku nimid magaalada haraare cabdisamed sida uu qorshuhu ahaa ee xulka zimbabwe inaad maanta la ciyaartaan oo axad ah ayaa la sii shaaciyey marka maxaa dib u dhigay ayaad isleedahay oo ciyaarta hakadka geliyey
waxaa dib u dhigay labada ciyaarood iyo meelaha laga kala safrayo ayaa yaa aada u kala fogaa waxay ciyaarta ku qornayd maantoo sideeda annaguna hadda ayaanu soo galnay magaalada haraare marka xalayna waxaanu transit ku ahayn saan kuu sheegay meesha la yidhaahdo abis so xiriirka kubadda cagta isagoo arrintaas ay usii muuqatay daalka yaa wuxuu negotiation ama wadahadal uu la sameeyey xiriirka kubadda cagta ee zimbabwe marka ilaa fifa waraaqo yaa la isweydaarsaday oo labada maalinba uu ka shaqaynayey guddoomiyaha cabdiqani marka waxaa noo suurta gashay in ciyaarta aanu dib ugu dhigno tobanka bisha si labadii kooxood oo wada nastay ay ay u ciyaaraan ciyaar wanaagsan waa gartay marka tobanka bisha hal maalin oo keliya ayaa ka dhiman ma idinku filan tahay inaad ku diyaar garowdaan intaas muddada la eg iyo sidoo kale aad kula qabsataan cimilada ee dalka zimbabwe aad aad baad umahadsan tahay kooxda runtii aad bay markii horeba u diyaarsanayd oo cimilo middan ka dhib badan oo ah midda jabuuti oo maalintii hadda la ciyaarayayba ay ahayd afartan iyo laba afartan iyo shan degree c bay udhexaysay marka hadda markaan halkan soo galnayna waxaa noo muuqata yani cimilo aada u fiican tiimkana waa diyaarsanahay wax dhiba naguma hayo fursadna waa lanoo siiyey labada tiimba in bisha tobankeeda laga dhiga marka waxba waxba dhib dhib badan naguma yeelanayso insha allahu tacaala maadaama aad guul soo gaarteen hadda maxaad rajaynaysaan lugta labaad ee kulankan
insha allahu tacaala rajo keliya ma aha waa badinaynaa maxaa dhacay waa kooxdan waa koox is haysata mooraal leh waana soo aragnay awoodoodana waan soo aragnay ciyaartii aanu kala ciyaarnay jabuuti oo aan dhihi karo arbitrayaashii hayay waxay ahayd annaga inaan favor u ahaano home ahaan laakiin kooxdu waxay leedahay olredy waxay soo ciyaartay ciyaar awey oo kale ah sida ay noola dhaqmeen garsoorayaasha marka dhib badan naguma hayso dhib badan naguma hayso insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad aad iyo aad ugu rajaeyanahay boqol kiiba boqol inay kooxdani awood leedahay ayna usoo gudbi doonto stageka kooxaha ay usoo gudbi doonto insha allahu tacaala saxaafadda caalamka ee xulka xidigaha badweynta ee soomaaliya waxay u adeegsadaan ereyga homeless ama gurilaawe marka idinka sideed u aragtaan maadaama aad gudihii ku ciyaari karin maalmahana aad wax looga qorayay arrinkaas sidee idin saamaysay
yani markaan arka waa qoslaa soomaaliya o dhan baa marba magac baa loo bixiya mar waxay inoo bixiyaan maaragtay burcadbadeed pirates hadda markay arkeen kooxdeen inay awood leedahayna waxay u bixiyeen homeless waxaas marka ciyaartoydu danta ma laha dadka caadigaa maqlaya iyagu shuqulba kuma ay lahaa iyaga waxaa u muuqda ciyaartaasaa u muuqata umana aragno wax maaragtay wax muhiima waxyaaba badan oo ka tiro badan baa yaa yaa loogu yeeri jiray dadka soomaalida weliba marka ay guusha gaarayaan marka dhibaato naguma hayso anagu annagaaba ka gurya badan ummadaha kale maxaa dhacay jabuuti waa gurigeenii muqdisho waa gurigeenii oo caasimada ah marka hadday iyagu leeyihiin hal guri keliya ama hal caasimad inagu waxaynu leenahay soomaalidu caasimadooda badan ayaynu leenahay marka taa uma aragno maaragtay dacayd baan u aragnaa waxaa
aad buu u mahadsan yahay cabdisamed sheekh maxamed oo ah madaxa guddiga hogaaminaya xulka kubadda cagta ee soomaaliya ama xidigaha badweynta isagoo ku sugan magaalada hareere ayuu qadka telefoonka iigu warramayey